إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
bismillaahiiraxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada ugu doorka roodna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyay shabeellaha hoose baay iyo deegaano ku dhow xuduudbeenaadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan qaraxyo khasaare sababay ayaa lala beegsaday maamulada qaar ee shisheeyaha uu ka dhisay waddanka kuwaas oo ka kala dhacay gobollada jubbooyinka iyo shabeellaha hoose khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ayaa sii laba kaclayay kadib markii ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka uu xilka qaadis ku sameeyey taliyaha sirdoonka iyadoona arrinkaasi uu diiday madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday boqolaal qoysas ah ayaa ka faa'iidaystay mashruuc raashin qaybin ah oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay deegaano ka tirsan gobolka baay bulshada ku dhaqan degmada buula fulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa daawaday filimkii ay dhowaan baahisay mu'asasada al-kataa'ib kaas oo looga hadlayay qawaaniinta ay ku dhaqmaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xarar dheere iyo deegaano hoos yimaada ayaa loo qabtay dowlad diini ah oo ay ku qaateen duruus kala duwan intaasuu dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faahfaahsan goordhow ayaan soo gudbin doonaa insha allah ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان haatanna ku soo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyay shabeellaha hoose baay iyo deegaano ku dhow xuduudbeeraadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa inoo soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin ayaa xalay waxay dagaal toosa ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka qaarkood oo ku sugan deegaanka berirre ee duleedka degmada afgooye in muddo ayuu xala halkaasi dagaalku ka socday dhanka kale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay xalay qarax la beegsadeen fariisin ciidamada maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka koonfur galbeed dhanka xadbeenaadkana ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin shalay waxay qaraxyo ku burburiyeen baalooyin askarta kenya ay ka taagayeen xadbeenaadka gaar ahaana agagaarka deegaanka raaskambooni ciidamo kenyata ayaa waxay ku sugnaayeen halka qaraxyadu ay ka dhaceen qaar ka mid a ciidamada kenya oo goobta ku sugnaa ayaa waxaa la xaqiijiyey in dhimashaya dhaawac ay ku noqdeen qaraxyadaasi walow faahfaahin dheeriya aynaan ka helin intaa uu khasaaruhu la egyahay qaraxyadani waxa ay qayb ka yihiin weerarada lagu haya ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay oo kenyaatigu ay qayb ka yihiin qaraxyo khasaare sababay ayaa lala beegsaday maamulada qaar ee shisheeyaha uu ka dhisay waddanka kuwaas oo ka kala dhacay gobollada jubbooyinka iyo shabeellaha hoose wararka aynu ka heleyna gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in maanta qarax xoogan lala beegsaday taliya ku-xigeenka dowladda federaalka ugu magacaaban degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ninkan oo magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan xaaji aways ayaa waxaa qarax xoogan lagula beegsaday gudaha degmada wallaweyn ee shabeellaha hoose qaraxa oo ahaa mid xoogan ayaa waxa uu haleelay gaari uu watay ninkan oo ah taliya ku-xigeenka degmada wallaweyn ee shabeellaha hoose hase yeeshee waxa uu kaga badbaaday qaraxa si dirqi ah balse waxaa goobta ku burburay gaarigii uu watay dhanka kale qaraxyo khasaare dhaliya ayaa waxaa maanta lala eegtay fariisin ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee dhacaduleedka magaalada kismaayo ilaa iyo saddex qarax ayaa lala beegsaday askarta maamulka jubbaland mid ka mid ah qaraxyadan waxaa lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland halka qaraxa saddexaadna lala beegsaday askar lugeynaysay inta la xaqiijiyey qaraxan dambe ee lala beegsaday askarta lugeynaysa ee ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxaa looga dha wacay hal askari si kastaba ha ahaatee qaraxyadan ayaa waxa ay qayb ka yihiin weerarada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana lagu beegsanayo shisheeyaha iyo maamulada uu ka dhisay waddanka khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ayaa sii laba kacleeyay kadib markii ra-iisul wasaaraha uu xilka qaadis ku sameeyey taliyaha sirdoonka iyadoona arrintaas uu ka horyimid madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday faahfaahin ku aadan warkaas waxaa mar kale inoo soo jeedinaya cabdulaahi soomaali isnacaybka iyo loolanka udhexeeya hogaanka dowladda federaalka ayaa laba lixaadsaday ka gadaal markii xalay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu ku dhawaaqay inuu shaqada ka eriyey fahad yaasiin oo ahaa taliyaha sirdoonka mabaja waasista dowladda federaalka ah qoraal ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu shaaciyey in fahad yaasiin xilka laga qaaday islamarkaasina waxa ra-iisul wasaaruhu si kumeel gaara xilka ugu magacaabay nin la yidhaahdo bashiir goobe ra-iisul wasaaraha ayaa darad qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in taliyaha sirdoonka looga baahan yahay in uu keeno cadaymo ku saabsan dilkii loo geystay haweeney ka tirsaneed sirdoonka oo la yidhaahdo ikraan tahliil taa oo lagu tuhmayo in taliyaha iyo saaxiibadii ay qaarijiyeen amaba ay dileen taliyaha sirdoonka oo ka jawaabaya warka ra-iisul wasaaraha ayaa qoraal uu internetka ku shaaciyey waxa uu ku sheegay in waxa loogu yeero golaha amniga qaranka uu ka horjeedinayo warbixinta islamarkaana madaxweynuhu uu yahay taliyaha guud ee ciidamada warkaasi marka la tixraaca nuxurkiisu wuxuu ahaa in ra-iisul wasaaruhu aanu shaqo ku lahayn arrimaha ciidamada gaar ahaana jawaasiista madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wax yar kadib markii ra-iisul wasaaruhu soo saaray warqadda xilka qaadista waxa uu sheegay inuu ka soo horjeedo tilabada ra-iisul wasaaruhu uu qaaday waxa uu sheegay in fahad yaasiin looga baahan yahay in uu shaqadiisa sii wato maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa durbo waxay soo dhoweeyeen xilka qaadista ra-iisul wasaaruhu uu ku sameeyey taliyaha sirdoonka mucaaradka dowladda federaalka oo golaha midooda murashaxiinta ay ugu horeeyaan ayaa waray soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay ku faraxsan yihiin tilaabada ra-iisul wasaaruhu uu qaaday cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah mucaaradka ayaa waxa uu si adag u weeraray tilaabada madaxweynuhu uu qaaday waxa uu sheegay inuu jiro tuhun la xiriira in farmaajo uu ku lug lahaa dilka loo geystay haweeneyda la yidhaahdo ikraan tahliil farmaajo maanta wuxuu caddaystay in arrinta la wada ogaa oo ah in saaxiibkii fahad yaasiin uu kala weyn yahay xaquuqda muwaadin kasta iyo dastuurka iyo danta qaranka marna sooma qaadin gabadhii la afduubtay ee la dilay balse waxa uu ra-iisul wasaaraha kula dooday maxay kaga duwan tahay dadka maalin waliba dhimanaya ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur asigoo hadalkiisa si wata ayuu yidhi waa laba midkood inuu fahad la ogaa afduubka iyo dilka ikraam ama in uu ka aradan yahay damiirka mas-uuliyadeed iyo damqasho waalid iyo dan qaran taliyaha sirdoonka dowladda federaalka ayaa mucaaradku marar kala duwan waxa ay ku sifeeyeen inuu yahay milkiilaha dowladda federaalka ah cabdi ismaaciil samatar oo ahaa guddoomiyihii guddiga anshaxa ee doorashooyinka ayaa waxa uu sheegaya in taliyaha sirdoonka uu yahay nin daniista ah kanin waaye xeelad badan waaye markaa wuxuu doonaya wuu yaqaanaa meesha u socda wuu yaqaanaa dadka waxaa u fulin kara wuu yaqaanaa ta labaad isaga afkiisa ayaan ka hayaa sida inuu yaqaano sida lacagta loo soo qaado dowladaha looga soo qaado iyo sida loo gato dadka baarlamaanka lasoo gashanaya afkiisa annaka oo isa fadhinaa wa birabbilkacba ayuu ii sheegay taasina wuu leeyahay muxuu lacagtaa iyo gadashada baarlamaanka uga dan leeyahay wuxuu uga dan leeyahay waxa weeyaan inuu ku danaysto isagu ku fushado wuxuu doonayo saaxiibadii wax siiyo kuwa reeraha uu doonayo wax siiyo markaa isagu uu noqdo kingmaker waxaan lagu idhaaho boqorkii samaynaya xeeladda oo dhan inuu noqdo xuseen macalin oo madax ka ah hay-adda maraykanka u shaqaysa islamarkaana fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa sheegaya in gabadha la dilay ay ku maqan tahay gacanta madaxda dowladda federaalka gaar ahaana sirdoonka haddii been la sheegayo oo been abuur la samaynayo xataa aanan mid macquula xataa aan dhankeeda la aadin gacantooda ayay ku maqan tahay sida muuqata ama kama ahu dilaan ama kasa ahu dilaan qirashadii iyo qaabkii oo ay yacni u maarayn lahaayeen intay ka boodeen ayay cid aysan asxaan ka dhexaynin ayay damceen inay ku nabaan niman ku sugayay in ay maaragtay godkaas usoo galaan maanta marka waxaa ayaan darro ah in hay-addii oo ay ay shabaab yacni ka run badan yihiin inay maanta caddaato waa ayaan darro iyo magac xumo dowladnimadii iyo hay-addiiba kusoo maaragtay kusoo korortay oo mahad salaad oo ka mid a xildhibaanada mucaaradka ayaa bartiisa facebook waxa uu ku soo qoray farmaajo falaadka ha dhaafo haddii kale badbaado qaran waa diyaar asigoo oola jeeda in ciidamadii farmaajo bila ka hor la dagaalamay markii kursiga uu isku dhejiyey ay mar kale diyaar u yihiin in ay soo rogaal celiyaan oo muqdisho dagaallo xoogla oo lagu hobtay ay ka bilowdaan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa wakhti soo horreeyey waxaa dhammaaday xilkiisii laakiinse kursiga ayuu weli ka kacila yahay ra-iisul wasaaruhu waxa uu soo arkaa inuu asigu haysto waxa loogu yeero sharciyad taas ayaana keenaysa in uu faragelinta ku dhaqaaqo farmaajo wuxuu soo arkaa in asiga ay tahay in wax weliba looga dambeeyo waana sababta keenaysa inuu la yaabo kana hor yimaado tilaabada ra-iisul wasaaruhu uu qaaday dowladda federaalka waxaa kala ilaaliya ciidamada shisheeye marar kala duwan oo ay isku dhacdana ayaga ayaa soo kala dhex galay iminkana waxay u muuqataa in xaaladdu aanay sahlanaa doonin waxaase suuragala in shisheeyuhu ay soo farageliyaan mar kale oo ay awaamiir soo saaraan boqolaal qoysas ah ayaa ka faa'iidaystay mashruuc raashin qaybin ah oo ay xarakada mujaahadiinta al-shabaab ka fulisay deegaano ka tirsan gobolka baay tafaasiil ku aadan warkaas waxaa inoo soo gudbinaya maxamed daahir calasow kow iyo tobankii bishan muxaram ayaan ka dhaqaaqay mid ka mid a xarumaha idaacadda alfurqaan anigoo kusii socda qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha hoose baay iyo bakool iyo shabeellaha dhexe jimciyadda samafalka al ixsaan alkhayriya oo kaashanaysa wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa si wada jir ah mucaawino kaga qaybiyey gobolada aan soo xusay mucaawinada la bixiyey oo laga qaybiyey saddex goobood oo dad kale isugu keenay ayaa ka koobnayd sideed shay oo kala ah bur bariis sonkor saliid timir bacda roobka sajaayad iyo busto buur eyle ayaa noqotay goobtii ugu horeysay oo maalin isniin ah shan iyo tobanka bishan muxaram laga qaybiyey mucaawinada kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas tiradoodu ay gaarayso lix boqol sagaashan iyo sideed qoys oo ka kala yimid deegaanada kale ah ceel bashiir jameeco leego sahweyn yaaqdoomaar buur eyle yaaqberi weyne lafaale iyo shawli mareer barxad weyn ayaa dadka lagu kulmiyey waxaana raashinkay u qaateen si nidaam ay ku dheehan tahay qaar ka mid a qoysaskan ayaa ahaa kuwa aad u liitay oo u baahnaa kaalmada ay heleen waxaana qaarkood ay ii sheegeen inay ka shaqaysan jireen tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha walow ay carabku ku dhufteen in sanadkan uu roobku aad u yaraa islamarkaana aysan tacban beerahooda idaacadda alfurqaan waxaa u suurta gashay in ay goobta kula kulanto qaar ka mid ah dadkii la siiyey mucaawinada kuwaas oo ka sheekeeyey siday u arkaan gurmadka ay ka heleen xarakatu shabaabulmujaahidiin سيد علي شي- شيخ سيد عبد meeqsanaa jirta تضواطن maasha allah maanta ka war halkee joognaa بوريب ii waran maanta maxaa lagu siiyey بسم الله الحمد لله راشن لك سائل الناس maxaa ka mid ah oo hadda ku dul fadhisaa هادو حان كو دول فديا أذيا بريس يو بر يو سكر يو سليد يو بسط يو سجايد farxadayda oo kale waa boqol boqol deegaanka intee waa deegaankeyga leego waa mid ka mid a mas-uuliyiinta jimciyadda samafalka al xisaan oo goobta joogay ayaa ka sheekeeyey gurmadka iyaga iyo wilaayada shabeellaha hoose ay ka qaybiyeen buur eyle oo ka tirsan wilaayada bay iyo bakool tirada qoysaska wax loogu qaybiyey waa lix boqol sagaashan iyo siddeed qoys oo ka kala yimid deegaanada kale ah ceel bashiir jameeco leego sahweyn yaaqdoomaar buur eyle yaaqbari weyne lafaale iyo shawli mareer mucaawinada la bixiyey oo laga qaybiyey saddex goobood oo dad kale isugu keenay ayaa ka koobnayd sideed shay oo kala ah bur bariis sonkor saliid timir bacda roobka sajaayad iyo busto bulshada ku dhaqan degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa daawatay filimkii dhowaan ay baahisay mu'asasada alkataa'ib kaas oo looga hadlayay qawaaniinta ay ku dhaqmaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada maxamed ciise ayaa inoo faahfaahinaya waxaa habeenkii xalay degmada bolofulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool lagu daawaday filimkii dhowaan ay soo saarteen mu'asasada alkataa'ib kaas oo ciwaan loogu dhigay saa'a maa yaxkumuun filimkan ayaa soo bandhigaya xogo iyo macluumaad ku saabsan dastuurka gacan ku samayska ah oo ay hadda isticmaalaan ama ay ku dhaqmaan dowladaha shisheeyuhu dhisay qaar ka mid ah dadkii daawaday filimka ayaa ka warbixiyey macluumaadkii uu xambaarsanaa filimka jazaakum allahu khayr kolley een, eed iyo eed yaan ka faraxsanna macnaha filinka gaababkan dhihi dastuurka iyo walaa gaalada ansaxyayday oo hasamaytay wal islaamka sali reed anka lahayn waan shareedaan anan ogolayn iyo ka dhagamayan gaalada way baahaa barnaamij ee barnaamij faylam ee magala magal guursi koro leta mana balaan balaan guursi korta la iya leta mana way baa gaaladaas gaalada wal oo kutubka ilaahay ku tumadayd insha Allah nabagaan bah la dagaalami ilaa ay way baa een saadag yaamna waa dagaalka kiirinya insha Allah waan dagaalkan walku wada walka haaya insha Allah waan ku wada doon insha Allah bilaa mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta badan waxay soo saartaa filimaan ka tarjumaya waaqaca markaas taagan taasoo sababtay in dad badan ay yeeshaan balaarug fiican halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xarar dheere iyo deegaanada hoos yimaada ayaa loo qabtay dowlad diini ah oo ay ku qaateen duruus kala duwan haashim cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowra diini ah u qabatay qaybo ka mid a bulshada ku nool degmada xardheere iyo deegaana hoos yimaada dowradan oo socotay muddo asbuuc ah ayaa dadkii loo qabtay waxay ku qaateen duruus muhiim ah qaar ka mid a dadkii dowrada loo qabtay ayaa ka warramay waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen muddadii ay socotay dowrada waxaan joognaa muddo degmada xaradheere annagoo ah saddex qaybood dad u dhigan beeraley iyo xoolaaley iyo dad aan badnayn oo magaalada uga soo biiray waxaana nala siiyey dowro sucayd ah toddoba maalmood aad iyo aad ayaan dowradaa ugu liibaanay ilaahay baa noogu nabceeyey waana nala ku dadaalay intii ay gaarin in la gaarsiiyaan rabnaa intii hadda macnaha inteenaan hadda la soo marsiin inaan la ku soo celiyaan rabnaa walaayada waxaan farriin u hayaa ejar iyo xasan allah ka siiyo dowladan ayaa qayb ka ah dadaallo ballaaran oo ay bixinayaan makaatiibta dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo qaybaha kala duwan ee bulshada lagu barayo diintooda warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay